ololo nadaafadeed oo kor lagu qaadaya bilicda iyo nadaafadda ayaa laga daafura magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ololahan ayaa waxaa iska kaashan doona maamulka magaalada gaalkacyo ee puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si sare loogu qaado nadaafadda magaalada duqa degmada gaalkacyo ee puntland maxamed cabdirasaaq ayaa daafur ololaha nadaafadeed waxa uuna ugu baaqa bulshada inay si wadajir uga qayb qaataan bilic soo celinta magaalada waxaanu ka shaqaynayno magaalada gaalkacyo waa fayskii saddexaad oo aan ugu talagalnay ololaha bilicsoo celinta magaalada gaalkacyo sida la sheegay fayskan wuxuu xoogga saarayaa saddex qaybood waxa weeye waddooyinka magaalada oo runtii roobabkii ugu dambeeyey ay dhaawac badan gaarsiiyeen ayaa runtii laga shaqaynayaa labiyo tobankii waddo ee intii qabyada ahayd in la dhammaystiro ayaannu maanta u joognaa sidoo kale waddooyinka xidhan ayaa runtii la furayaa waxaa kaloo saddexeeya dhammaan magaalada waddooyinka guryaha hortooda ah dhagaxda yaalla in la guro shaqadaas ayaa runtii la qabanayaa waxaa loo asteeyay afar iyo toban maalmood waxayna ka soconaysaa magaalada gudaheeda iyo magaalada bannaankeeda waxaa runtii si gaara hawshaan u daadihin doonaa ee dowladda hoose waxaan rabnaa inaannu dadka reer gaalkacyood oo aanu marar badan u dirnay fariimo inaannu halkan uga dirno dhagaxda guriga hor yaalla waxa weeye qof kasta maanta wixii ka dambeeyey insha allaahu markii laga shaqeeyo iyo magaalada nadaafaddeeda cidda dhibaatada ku ah waxaa ku dhici doonta ganaax ma jecelin dadka iyagu inaannu runtii aannu ganaaxno laakiin ciddii magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda dhibaato ku ah waxaannu la tigsan doonnaa sharciga insha allaahu arrintaas nadaafadda ah oo joogtada ah oo aannu gaalkacyo ka wadno hadafkeedu waxa weeye magaaladan inaannu qurxinno oo magaalo qurux badan oo dadka reer gaalkacyood xaq ugu leeya inay ku noolaadaan inay ku noolaadaan runtii waxaan farriin u dirayaa waddooyinka dhisanaya dowladda hoose waxay xoogga saaraysaa ilaalinaysaa waddooyinkaas magaalada cid kastaoo dhissanaysana runtii tilaabo ayaa runtii laga qaadaya ololahan ayaa lagu wadaa in la sameeyo ku dhowaad toban maalin si saro lagu qaado bilicda iyo nadaafadda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug